aada baa umaadsanti hiin ujeedada shirka laga leeyahay marka lasoo ururiyo waa sida soo socota waxaa ugu muhiimsan is-aragga dadka aqoon-yahanka ee soomaaliyeed qoron ahaan dad aada u xoog badan ah oo dibad iyo gudaba jooga inay shirkan isku arkaan dood furan oo dalkeena iyo xiriirka aan la leenahay meelo badan oo adduunka ah ay ka doodaan ay isbiimiyaanna si xoog leh taas ayaa kow ka ah waxaa laba ka ah inaan aqoon-yahankeena iyo aqoon-yahanka dalka turkiya ina iyaguna meeshaas ku doodaan oo isku arkaan si laysu dhaafsado aragtida ku salaysan waxa inaga dhexeeya xiriirka inaga dhexeeya laba dadinagoo ah iyo laba bulsho in lasii xoojiyo oo meeshuu maanta marayana hor looga sii dhigo wixii lagu dari karo ee qurxin ana lagu dari karo waxa uu qayb qodobka saddexaad ka ah in aada loo gorfeeyo oo aada looga doodo waxyaalaha ina dhex maray innaga iyo turkida maxaa inaga faa'iida inoogu jirta haddaan soomaali nahay turkisa maxaa faa'iida ugu jirta in laga doodo dalku wuxuu qayb ka yahay oo run ahaan uu aada iyo aada uga doodayay waxbarashada xoogga leh oo ku saabsan waxbarasho aada iyo aada u fayeysan buu dalkan leeyahay innaguna waxbarasho jaamacadeed oo soo kobcaysa ayaan leenahay saddex kun oo arday ugu yaraan maanta dalka waxbay ka bartaan dadkaasna sidii laysaga kaalmaysan lahaa ardadaas in loo sahlo waxyaalahooda jaamacaadkeena iyo jaamacaadkooduna inay iska kaalmaysaan sharikaadka tijaariga iyo baahamushariga aan leenahay iyo baahamusharigoodana iska kaalmaysaan eewaxaa laga wadaa bulshada labada bulshana si gaara in laysugu xidho oo aada meeshaa loo istiimiyo shirka danta weyn ee laga lahaa sidaas ayay ahayd
waa gartay marka maxaa ka soo baxay oo la isku afgartay oo alla la dhihi karaa waxaasaa shirkaas ka soo baxay ama faa'iidooyinkaasaa laga gaaray ama guulahaasaa laga gaaray professore
waxaa ugu muhiimsan qodobada ka soo baxay in laysku afgartay labada bulsho oo bariga africa soomaalibaha ugu sii horeyso iyo bulshadan dalka turkiya oo dal weyn oo ilaa dhowr dal oo kale oo afkooda iyo dhaqankooda ay ku hareereysan yihiin calaaqadooda bulshadeed in la xoojiyo ayaa kow ah waxaa laba ah oo laisku afgartay in calaaqada dalka turkiya iyo bariga africana gaar loo sii xoojiyo waxaa kale oo laisku afgartay bulshadan east africa nafteeda oo run ahaan aan inagu qayb muhiima ka nahay dalalkeeda oo dhan marka la yidhaahdo in iyagana si xoog le laysugu qodbo qaybta laysku af qodobka qodobkaasi waa qodob koowaad qodobka labaad ee run ahaan si xoogla looga dooday waxa weeye waxbarashada labada dal ay leeyihiin khaasatan jaamacaadka iyo hay-aadka cilmi baarista si gaara run ahaan meel fog ka gaaray in iyagana si wanaagsan ay isu kaalmaysaan waxaa kale oo laga gaaray bulshadeenna meesha joogtaa khaasatan jaamacaadka iyo jaamacaadkooda marka laga gudbo ardadooda in iyo ardadeennana si xoog leh run ahaan waxbarashada laysaga kaalmaysto qaybta run ahaan aada looga dooday waxaa kamid ahay baamusariga turkiya aan la leenahay iyo baamusariga aan la leenahay waa la ogyahay meeshuu maraayo hadda labada dal laakiin guud ahaan aada laysugu soo qodo sharikaadka runta ah een inagu leenahay sharikaadka runta ee turki leeyihiin in kulamo loo qabto oo doodo loo sameeyo oo waxa weeye aan aada isu kaalmaysano waxa inagu aan leenahay oo run ahaan xoolo iyo moos iyo khudaar iyo malalay iyo wax kasta oon leenahay iyay u baahan yihiin in la xoojiyo ooy arkaan capacitiga ama xoogga aan leenahay si fiican loo fahamsiiyo waxaa kaloo run ahaan aada iyo aada looga dooday diyaas baraha ama jaaliyaadka banaanka jooga sida labada milyuun iyo ziyaadada dadka soomaalida ee maanta yurub iyo america iyo australia ku nool iyo ugu yaraan lix milyuun oo turkiya oo ku nool iyagana in laysku qodbo oo laysku qabtana go-aan ayaa lagu gaaray go-aamadaas oo dhan waxay ku salaysan yihiin go-aanka ugu dambaysta ah in laisfahamsiiyo labada bulsho iyo institutionada ay leeyihiin in aada laysu fahamsiiyo ayuu ku xidhan yahay saas daraaddeed waxa weeye run ahaan wuxuu ahaa shir aada iyo aada ay uga qayb galeen dad aada u badan oo soomaaliya oo ilaa dadka wax soo jeediyey iyo dadka run ahaan ka hadlay meeshaas ay kor u dhaafeen martida sida tooska ah ee hadda ugu ahaa laba boqol oo ruux laakiin waxaa ku jirtay ugu yaraan shan iyo afartan ruux oo aad iyo aad khubaro waaweyn u ah oo ka kala yimid america iyo yurub iyo meelo badan oo asia ah iyo soomaaliya iyo kenya iyo east africa oo dhan ka yimid dadkaas oo dhan run ahaan waxaa aada xooga loo saaray sidii laysu fahmi lahaa waxyaalaha run ahaan markii ugu horreysay laga dooday waxaa kamid ahayd siyaaxada ku saabsan tourismka ku saabsan soomaaliya ay leedahay buuraha quruxdooda ay leedahay badaha ay leedahay inay suuragal tahay tourismkaas si aada iyo aada u weyn in lasaga kaalmaysto waxay ahayd meel aada iyo aad u baahan in loo istiimiyo markii ugu horreysay
waa gartay profesore runtii qodobo badan aa looga hadlay shirkaasi haddii aan gaar uga hadlo arrinta ku saabsan dhinaca waxbarashada iyo cilmi baarista iyo aan ognahay dalka turkiga heerka uu ka joogo iyo annaga laftigoona heerka aan ka joogno iyo burburkiina soo maray iyo iyo saameynta uu ku yeeshay waxbarashadii ama tacliintii dalka ma isleedahay fursaddaani waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa in wadanku uu markaasi ay sare u kacdo dhinaca aqoonta waxbarashada iyo tacliinta iyo dhinacan cilmi baarista
run ahaan marka loo fiiriyo daban shirkan markaad fiiriso dooda ka dhacday dood aad qiyaasi karta ma aha daban laba wasiir oo soomaaliya ayaa joogay waxaa joogay mas-uuliyiinta dalkan run ahaan induushiyaanka iyo hay-aadka ay leeyihiin ugu waaweyn baa joogtay saa daraadeed fiiri waxyaalaha laga dooday waxyaalaha aada u culus weeye waxaan isleenahay annaga haddii la isfahmo oo turkiya waxay inooga baahan tahay iyo waxaan uga baahan nahay waxaa soo baxaysa oo oon annaga run ahaan rabna inaan soogano oo si toosa loo iftiimiyo waxa layska kaalmaysan kara ayaa si toosa usoo baxaaya taasina waxay qayb run ahaan ay ka noqonaysaa waxay qayb ka noqonaysaa taasina sida ugu wanaagsan ee laisu kaalmaysan karo mathalan jaamacaadkeena jaamacaadkooda maanta waxay leeyihiin xiriir aada iyo aada weyn bay leeyihiin ugu yaraan shirka waxaa kasoo qayb galay kow iyo toban jaamacadood onlineaba kasoo qayb galay iyagana jaamacaadkoodii khubaraadkoodii way kasoo dadkoodii waaweynaa way kasoo qayb galeen haddii markaa si saxa looga fikiro barnaamijkaas waxaa run ahaan la isla wada gartay inay suuragal tahay jaamacaadka tayeyntooda iyo koruqaadkeoda koruqaadkooda iyo ardadeena run ahaan turka imaanaysa sidii loo sii kaalmayn lahaa iyo beeraha waxbarashada oo cilmi baarista weyn u baahan intaasoo dhan in laska kaalmaysan karo oo wax markaa marka loo fiiriyo inaga inagu xiran haddii inagu marka jaamacaadkeena iyo waxbarashadeena aan tayeyno turkiya iyagu diyaar bay maanta tahay wayna sheegeen dadka mas-uuliyiinta oo dhan waxay dhahen annaga albaabada waa furan yihiin diyaarna waxaanu nahay wax kasta oo soomaaliya ay u baahan tahay annagu uu samayn karo inaan samayno taasaa marka waxay keenaysaa inaga culays gaara ina saaraysa oo ah waajibka laynaga rabo inaan fahamno waxa turki aan wada qabsan karno inaan fahamno waxa caalamku inooga baahaya xagga waxbarashada sidii kor loogu qaadi lahaa adduunyada dhan tartan bay ku jirtaa dib kaa yeelaysa male aniga waxbarasho tabar daran baan leeyahay dawlad tabar daran baan ahay maya soo tartan baa lagu leeyahay jaamacaadka turki waa diyaar dawladoodana waa diyaar
waa gartay marka laga soo tago waxbarashada waxa kale ee turkiga nooga baahan yahay ama annaku aan uga baahan nahay ee aad is leedahay alla ilahay waxaasi maanta way ku fiican yihiin in maaragtay hawshaasi la gudagalo ama la fuliyo ama la isdhaafsado maxay tahay profesore
waxaan is leeyahay fiiri innaga meesha aan ku naala marka la fiiriyo waad og tahay taban meesha aan deganahay baabilmandab yani boqolkii afartan shidaalka adduunka ayaa mara taqriiban boqolkii afartan waad garanaysaa meel ay maraan qiimaha ay leedahay turki marka meelahay danaynayso geeska africa ayaa kamid ah dalkeena kamid ah waxay danaynayaan turki inaan isdaafsano aqoonta aan u leenahay badaha iyo aqoonta uleeyihiin maadaama badda africa ugu dheer aan leenahay si xoog le ayay u danaynayaan iyaguna waxay qabaan bada aada u waaweyn saa daraadeed waxay leeyihiin run ahaan aqoon teena ka weyn bay badahooda u leeyihiin ayna inagu badaheena ulahayn waxay inala aan ka kaalmaysan karnaa beeraha oo shalay si fiican uga hadleen oo xataa ay keeneen beeraha dhulka soomaaliya sida uu u fiican yahay oo nin kamida markuu sharxayo uu keenay yani sano gudaheed geedihii lagu beeray maanta inay geedaha ugu waaweyn adduunka ay noqdeen saa daraadeed waxbarasho keliya mehe waxa weeye badda iyo beerta iyo xoolaha inta waan iska kaalmaysan karaa iyagana waxaan hubaa dawladda turkiya soomaaliya meesha ku taalana o og yihiin dadka soomaalida oo dad sharaf leh oo qiimo badan oo run ahaan taariikhdooda dhulkooda soo ilaashaday oo run ahaan cidna ka adkaan weyday noloshoodana waa yaqaanaan shan boqol oo sano ka hor bayna taariikhdaasi ay jirtay taariikhdaasa waxay rabaan inay dib usoo nooleeyaan oo waxay leeyihiin taariikh ayaan wadaagnaa diin ayaan wadaagnaa waxaan wadaagnaa maanta ayaan waxaan wadaagnaa wax cusub waxaan idinla qabanayno waa wax aanaan annagu kaga rabin siyaasad iyo abaal waxba idinkaga rabna inaan iskaalmaysano ayaan u soconaa bay leeyihiin saa daraaddeed waxaa la rabaa inay aada u fahmaan dadka siyaasiyiinta soomaalida oy dawladda ugu horeyso iyo dadka aqoon-yahanka ee soomaalida iyo dadka xoolaha leh inay maanta inoo heella yihiin oy diyaar u yihiin tallaabo kastoo xaggooda aan usoo qaadno inay tallaabooyin badan qaadayaan kalesoole nin hadlaayay wuxuu yidhi markii soomaali dadkoo dhan ay ka sii cararayeen annagu xaggooda ayaan usoo cararnay buu yii marka kelimaad aada u waaweyn ayaa waxa weeye shay ka soo qayb galay dadka meelaha laga hogaamiya dalkan oo sinsanki loo yaqaano meelaha ugu muda dalkii ayaa kasoo qayb galay waxayna ballan qaadeen wax walba in la wada qaban doono run ahaan waa qayb muhiima waxay ka ahaayeen shirkan kasoo qaybgalkiisa iyo abaabulkiisa waa wax marka inaga inoo yaala inaan raadino way inoo baahan yihiin inaguna waan u baahannahay waa isu baahannahay taladaa marka waxaa laraba in aada loo fahmo wasaarada joogtana aad baan ufahmsanahay qayb muhiimay ka ahaayeen safiirkuna qayb muhiima ayuu ka ahaa runaan safiirku si weyn ayuu shirkan runaan uga qayb qaatay labada wasiir ee yimid wasiirka wasiirkeena jamaal maxamed xasan iyo cabdullaahi xaamud labaduba si xoogle ayay uga soo qayb galeen si sharaf leh ayaa loo abaabulay iyaguna way kasoo qayb galeen saa daraaddeed hawsha waxay ku socotay waaba iskaalmaysanaayo wa inoo bilaabatay tallaabada mau dheerayn karnaa fahmiga fahamka xaggiisa ayaana ugu muhiimsan maxay nooga baahan yihiin iyo maxaan uga baahan nahay iyo meeshee maanta la qaban karaa iyo meeshee toban sano ay gaari kartaa calaaqada aan la leenahay turki shan boqol oo sano calaaqa soo socotay arduqaano uu inoo yimid uu gacanta inoo soo fidiyey inaguna gacantii waa ka qaadnay si sharaf leh ayaa loo soo dhaweeyey oo maanta ay leeyihiin intaas oo hawlood ay dalkan ka qabteen run ahaan waxa way wax aada iyo aada loogu farxa inaga marka diyaar ba inoo yihiin waxaa su-aashu inagu diyaar ma u nahay inaan wax wada qabsano oo gacanta inoo soo fidiyeenna si saxa aan uga qaadno waxay qabteenna lasii ilaaliyo wax kale oo badanna way qaban karaan laakiin iyaguna inoo baahan yihiin oo siyaas ahaan bay isuga baahan yihiin researchka iyo cilmibaris bay kaaga baahan yihiin waxay kaaga baahan yihiin dhulkaaga iyo dhulkooda inay iskaalmaysaan oo tijaarada la iska kaalmaysiya dhaqaalaha ayay kaaga baahan yihiin